soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mowduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada waan ku faraxsanahay inaan mar kale ismaqalno oo aad dhegaysanayso meel kastoo aad adduunyada ka joogto ha la soo dhowaado shaahaaga soo qaado kofigaaga soo qaado iyo foonkaaga dhagaha gasho bodhkastiguna ha inoo bilaabato soo dhowow mawduuca toddobaadkan aan rabo inaan ku soo qaato bodhkastiga waxaa waaye mawduuc baryihii ugu dambeeyey baraha bulshada ay soomaalidu isla dhex marayeen ahaana meherada korka u kacaya ama meherada qaaliga ah ee gabdhuhu dalbanayaan iyo ragga aqbalaya meherada noocaasa ee qaaliga ah ee aysan ahayn xataa wax nin soomaaliya uu ka bixi karo sheekadaas dadku dhinaca ay ka fiirinayeen keliya waxay ahayd rag iyo dumarba heblaayo meher qaaliyaa laga bixiyey waa sidaas maaragtay ii sheegaan qof qiimale waaye iyo wixii la mida laakiin anigu markaan fiidiyoyadaas badankooda arkay arkayna hadalhaynta ku aadan meherada qaaliga ah iyo sida naaga badan ay u rabaan in meherro qaaliya laga bixiyo waxaan sameeyey baaris yar oo aad muhiim u ah sheeko kastana dhowr dhinac bay leedahay hal dhinac keliya inta la qaato layskalama cararo ragga igu taxan barnaamijyadayda bodhkastiganna ku taxan sidoo kale soshal midiyahaygana igu xiran laba xaniyoodlayaashu waxay dhaheen war xalliyow meeshan baa lagaaga baahan yahay siday wax u dhacayaan maxaanan arkaynin annaguyo meeshan ka jira ila waxaanay wax nin soomaaliya bixin karo awoodi karana maahane say wax u jiraan warbal waxaan ku dhahay ii kaadiya aan sameeyo baaris yar kadibna aan idinku soo laabto waxaanan jeclaystay inaan idinkula soo laabto ebisodekan xiisaha badan oo aan rabo arrintaas inaan ku falanqeeyo dhinacyo badanna aan idinka tusiyo aan ku bilaabee fideogii koowaad ee internetkoo dhan qabsaday wuxuu ahaa gabadh baraha bulshada laga yaqaano oo dadka ah dee soomaalida qof kastaa la iska yaqaanaa baryahane dadka baraha bulshada lagu yaqaano ee maaragtay iyadoo xijaaban miyay wax soo duubi jirtaa la dhahay ma aqaan adigu gabdhaha baraha bulshada ku jira ee la garanaya ee falowriska haysta uun bay ka mid tahay magaceeda ma xasuusto laakiin waxaa jirtay labadii kun iyo sagaal iyo tobankii labadii kun iyo labaatanka bilowgeedii in ay imaatay suuqa oo suuqa ay soo gashay micnaha suuqa waxaan ka wadaa baraha bulshada fiidiyoyada lagu sheergareeyo fiidiyow iyada oo maxaa la dhihi jiray nin la raaxaysanaysa oo maaragtay fiidiyo kool xataa ka tusinaysa naasaheeda iyo jirkeeda iyo maaragtay xubnaha dee khaaska ay dumarku leeyihiin fiidiyowgaas wuu soo fakaday soomaali oo dhan baa isla ooyday sida caadada inoo ahayd reero qiiraan nahay qiiradu inagama dhammaato waa la soo boostigareeyey markii la soo boostigareeyey waxa dhacday inay dhahday waxaan waa maaragtay layga soo qaaday waa layga xaday taleefonkaa layga jabsaday anigu ma ihii adigu oo hindheer sida caadada inoo ahayd muddo yar kadib waa isbeddeshay hawshu arrintii sidii baa lo iskaga tegey muddo yar kadib fideogii maaragtay siduu iskaga wareegaalaysanayay iyaduna maaragtay ohin bay qabsatay dadkiibaa u wada naxariistay waxaa la dhahay annagaa ku garab taagan barararag dee waa taqaanaa sheeka soomaaliyeed baa adigu meesha ka bilaabatay faraha laga qaaday qoftii fideogiina sidii buu ku baaba'ay maaragtay hadalhayntiisii muddo kadib adigu waa la joogay sanadkan hadda aan ku jirno weliba bishan aan ku jirno ee oktoobar bilowgeedii baa waxaa haddana soo galay hawada iyadii oo la guursanayo oo markan nin baa guursanaya rekodkeedii iyo maxaa la dhihi jiray farahiina waxay ka yaalaan baraha bulshada oo fidiyowyadii iyadoo nin u raaxaynaysa waa la hayaa fidiyow labaad baa marka haddana bishan soo galay isla gabadhii waa halkiis baan rabaa horta bal inaan ku bilaabo isla gabadhii haddana fidiyow kale oo nin mehersanayo oo weliba uu ku mehersanayo oo uu leeyahay waxaan aqbalay heblaaye hebel hebel meher dhowr boqoloo garaam oo dahaba in xajka la geeyo iyo waxyaaba lamida waana arrinta keentay inay raggii kacaan ay dhahaan balniyow say wax u jiraan maxaa maxaa khaldan adigu waxba yaan war kugu daaline arrintii baariis baan ku sameeyey mawduucanna wuxuu ku saabsan yahay wax nin hore firii ku helay maxaad lacag uga bixinaysaa wax nin hore firii ku helay oo dee uu firii ku soo qaatay oo firii lagu siiyey maxaad lacag uga bixinaysaa aan ku socday intaynan u gudagelin ninkan ka bixiyey iyo waxaan oo dhan iyo ninku inuu awoodo iyo waxaasoo dhanba waxaan ku bilaabayaa horta bal qoftan iyay tahay background check ama maxaa la dhihi jiray tixraac shakhsiyadeed horta waa inaan qoftan ku samayno qoftan markii hore baraha bulshada laga yaqaanay waxay ahayd qof maaragtay tiktok iyo maaragtay facebook iyo meelahaas fidiyoya soo gelin jirtay iyadoo maaragtay xijaab xidhan oo maaragtay niikinaysa ama maxaa la dhihi jiray nashiido iskor saaraysa wareva adigu naasaheedunbaa bannaanka ooli jiray dee naasaheeda naag dee maanta dhan video iska duubaysa naasaheeda waa la arkaa mogta xijaab bay soo xidhanaysaa khafiifa wabilaahi towfiiq aakhirkii dambena waxaa soo galay video ah iyadoo nin la raaxaysanaysa oo arrimo galmo iyo arrimo baashaala maaragtay ay samaynayso okay arrintaasina waxay noqotay arrin baraha bulshada oo dhan wada qabsatay realityga jirtayna waxay tahay in qoftani ay ahayd maaragtay god ay ahayd oo maaragtay aysan waxan dee waxaanay baraha bulshada annaga noogu sheegaysa iyo xijaabka xidhnayd iyo waxbaas waxbaysan waxba ka jirin oo ay ahayn maaragtay qof caadiya oo nadiifa sida dadku u malaynayeen iskaba ilow in waxaan nin hore soo cunaye waxeeda iyadu public bay yaaleen oo meel maxaa la dhihi jiray public domain ah oo maaragtay baraha bulshada ay iskugu imaato bay fidiyoyadeedu yaaleen badanaana markaad aragtaan mehero qaaliya iyo mehero maaragtay isheeg lacago badan lagu bixinayo ma aha inay run tahay keliya waxay naagtu sheegaysaa oo ay caddaynaysaa oo ay naagaha kale u caddaynaysaa i arka anigoo daalanaa oo shuuba ahaa oo aan maaragtay waxba isula hadhin baraha bulshadu xataa fidiyoyo iga hayaan oo fidiyoyo ku seefgaraysan yihiin anigoo nin la baashaalaya baan maanta saddex boqol oo garaam oo dahaba la igu mehersaday oo maaragtay aan baashaalayaa ninna waan helay ifiirsada bay leedahay taasina caddayn waxay uga dhigaysaa naagaha kale ma aha inay ka qiimo badan tahay gabdhaha ma aha inay maxaa la dhihi jiray iishaag ay tahay maaragtay naag qaaliya oo maaragtay wax qiima le haysa ma aha wax nin hore firii ku helay baad adigu lacag ka bixinaysaa ujeeddada oo dhanna waxay iskugu soo biyashubanaysaa naag kasta oo qiimo qaaliya iyo lacag qaaliya laga bixinayo caddayn keliya waxay u tahay dadkii kale ee ogaa inay daallanayd oo ay ahayd shuubo micnaha oo waxaan ay firii ku soo bixin jirtay guurka ka hor so waxay u caddaynaysaa anigu qiimaan leeyahay waxaad u malaynayseen anigu ama wixii aad ogeydeenna ma ihi ee ifiirsada mar kasta naaguhu waxay caddaynayaan qiimahooda naagtu hadday qiimo leedahay uma baahna inay meher qaaliya guur qaaliya iyo wax qaaliya ay ku caddayso arrinta kale ee ay ka dan leedahayna waxaa waaye naagtan way is og tahay inay daallan tahay hoos ahaanna way og tahay qiimaheeda inaysan waxan u qalmin ninkan way khaldaysaa indhahay qabatay lacag qaaliyay ka dhammaysatay markay waxaasoo dhan samaysay waxay iyadu diyaar u tahay beritoole in la furo marka la furo waxay helaysaa lacag ay maxaa la dhihi jiray ganacsi ama maxaa la dhihi jiray maalgashi ay ku samaysato waayo afar boqoloo garaam oo dahaba saddex boqoloo garaam oo dahaba waa lacag soddon kunoo dollar afartan kunoo dollar meelahaas ma garanayo dahabka qiimihiisa laakiin laba xaniyoodlayaashu sida ay ii sheegeen ay la soo wadaageen baraha bulshadan ay igula soo sheergarayeen tiktoka waxay dhaheen waa adigu meelahaas soddon soddon iyo shan afartan labaatan iyo siddeed meelahaas so waa tii koobaade naagtu markay meher qaaliya rabto waxa ay caddaynayso waa qiimaheeda shaki buuna ku jiraa shaki wuxuu ugu jiraa waa la garanayaa inay shuuba tahay waa la garanayaa inay daalan tahay waa la garanayaa inay niman la soo baashaashay oo waxeedii bannaanka ay ku soo bixisay waa ta koowaad tan labaad way og tahay maalin maalmaha ka mida ninka guursaday ee ay indhaha qabatay inuu kici doono dhihi doono maya waayo waxeedii oo dhan meel kastay yaallaan S- ragga ficiisaa xataa dee lama kaftami karo oo lama fadhiisan karo naagta uu qabo waa naag daalan waan isla fahnay taas maalinka uu kaco hurdada ka kaco ee uu rabo naagtan inuu furo naagtan waxay helaysaa madax furasho iyo maxaa la dhahaa wax ay ganacsi ku bilowdo maalgashina ay ku samaysato intaa inaan isla fahnaa rajeynaya tan saddexaad waa sheeko la dhaho ii dheh walaalow i guurso aniga adigu waxaan ku heshiinay wixii aan ku heshiinay saddex boqoloo doolar afar boqoloo doolar oo mehera shan boqol kun laba kun waxay noqotaa ha ahaato laakiin waxaan rabaa inaad marka meherka shiikha uu igu kaa meherinayo aad ku dhahdo waxaan aqbalay heblaaye hebel hebel oo intaasoo boqol oo garaamoo dahaba baan ku aqbalay inaan isla fahnaan rajaynayaa heblaaye hebel hebel oo intaasoo garaamoo dahaba intaasoo boqoloo garaamoo dahaba xajka inaan geeyo lacag intaa leeg inaan siiyo baan meherka ku aqbalay waxba kama jiraan waa ii dheh iyo igu sawir qodobkii koowaad bay ku laabanaysaa taasina waxay caddayn u tahay qiimaheeda bay caddayn u tahay waayo qiimaheeda shaki baa ku jira tusaale kale haddii aan ku siiyo qasab ma aha hadday wuxuu qaali yihiin inaad caddayso inay qaali yihiin waxaad fiirin kartaa kambaniyada gawaarida waaweyn sameeya waxaad fiirin kartaa een, guryaha waaweyn ee qaaliga ee manshonitiska ah qasab ma aha wuxuu hadday qaali yihiin in la xasi- een, eh, in la xayeysiiyo oo la dhaho waxani waa qaali wixii qaaliya waa qaali meeshoodaana loogu tagaa okay gabadha nadiifta ah ee diyaarsan ee ilaahay ka baqaysay ee galmo hore aan soo samayn guurka ka hor diyaar u ah in la guursado waxa ay raadinayso waa nin fiican iyo nolol fiican inay bilowdo waxa ay raadinayso ma aha lacag ma aha meher qaaliya mana rabto wax caddayn ah oo ku aadan sharafteeda iyo inay qiimo lahayd dhinaca kale haddii aan ka fiiriyo nimankan iyagaa hadhow toole khasaaraya waayo wixii uu lacagtaa ka bixiyey uma qalmaan marka adigu nin ahaan waxa koowaad ee la rabo inaad samayso waxaa waaye bal horta niyow baaris samey bal wax baar bal fiirisay waxu jiraan bal fiiri naagtan background ja ku sameey ha iska guursanin sidaad rag ula kaftami kartaa sidaad rag intaad ula kaftanto ku dhihi kartaa naag baan guursaday war naagtaada naasaheeda soonnagii arkaynay war naagtaada miyaanu hebel fiidiyow ka haynin war naagtaada miyaanu hebel la seexan jirinoo maxaa la dhihi jiray jacaylkeedii hore uusan ahayn intaasoo dhan naagtan lama soo guursan ku xisaabtan war hebel baa qodbasiro ku qabee background check ha la sameeyo ha la baaro qoftan aad guursanayso waayo beritoole kama soo kabanaysid dhiiqadaas bal adigu imaajin garay naag aad guursatay lacag intaa lee ka bixisay maalinkaas dhahda fur afar boqoloo garaamoo dahaba halkay ku taala xataa haddaad haysato oo lacagta aad haysato konton kun afartan kun oo diyaara ilaahay baan kugu dhaarshay miyaanay khasaare ahayn naagaad soo ogaatay waxan adiga ay meherkan qaaliga ah aad ka bixisay inuu nin hore soo daaliyey oo uu maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, lacag la'aan ku soo helay maxaad ugu baahan tahay wax nin hore lacag la'aan ku soo helay in aad lacag uga bixiso keliya wixii nin hore lacag la'aan ku helay haddaad behelayso adna waa inaad lacag la'aan ku hesho inaan isla fahnaa rajeynayaa arrinta kale ee raggan naagahan guursanaya ee meherka qaaliga ah ka bixinaya video kalean arkayay oo isaguna maxaa la dhihi jiray internetka wareegaalaysanayay heblaayo afar boqoloo garaamoo dahaba laga bixiyey baraada afar boqoloo garaamoo dahaba meeqa naag bay kuu meherin kartaa raggan oo dhan dhammaantood waxay guursanayaan naaga shuubooyina oo daalan waa realitigaan isu sheegnaa mugta runta farta iska saarayna waayo naagtani hadday tahay naag caadiya oo caafimaad qabta oo nadiifa oo galmo hore aan soo samayn oo gabadha oo caadi maxaa la dhihi jiray sidii loo guursan jiray naagaha loo guursanayo maxay ugu baahan tahay caddaynta ah in qiimaheedu intaas yahay maxaa khaldan ma beritooley rabtaa markay garoob noqonayso inay lacagteeda sii qaadato ma waxay og tahay waxa kaa horeeya boosaneerka markaad ku dhacdo waxa ugu weynaad samayn karta waa inaad dhahdo waan ku furayaa markaad furtana maxay ku leedahay meherkii baan rabaa badanaana gabdheheenna marka la guursado haddii la furayo meherna lama siiyo waxna lama siiyo naasooy baa lagu dhahaa okay so meherradan qaaligaa xataa aakhirka ma heli doonaan laakiin raggani ma rag adduunyada ka war hayaysan ahayn ma waxay ku sasan yihiin maxaa la dhihi jiray en, eh, godle hadday meeshu tahay madaxa ii geli le ma aqaan laakiin wakhtiga dheer ama shanta sano ama saddexda sano ama afarta sano ama tobanka sano ee soo socota ninkaa wuxuu bixinayaa briceka dhiiqada uu lugaha la galay okay soo arrinta saddex qayb aanu kala qaadnay uunbay kusoo beeshubanaysaa badanaana waxay u badan tahay badanaana waxay u badan tahay naagahani waxay qabaan dad iska dhis iyo cadow iska dhicis iyo balaayo iyo wixii la mida waxayna rabtaa keliya in la arko fiidiyowgaas ah heblaayo afar boqoloo garaam baa lagu mehersaday wabilaahi towfiiq weliba waxaan arkay mid ka mida shiikhyada naagaha meherinayay meherada qaaligaa dalbanayay magaceeda laba jeer baa lagu celinayaa soo waxaad dareemaysaa xataa macaal shiikha laftarkiisa inuusan dee shiikh saxa ahayne la beygareeyey oo lacag la siiyey oo la dhahay ku celceli magacayga fiidiyowgaan duubaynaa maxaa la dhihi jiray baraha bulshadana waan geynaynaa caqligiinu awow ha shaqeeyo boqol jeer baan idiin sheegaa naagtu hadday qiimo leedahay caddayn uma baahna uma baahna meher qaaliya uma baahna sagaal boqoloo garaam oo dahaba uma baahna waxaasoo dhan keliya waxay u baahan tahay nin fiican nolol fiican iyo mustaqbal fiican okay laakiin dhammaan naagahan social mediaha wareegaalaysanaya ee maxaa la dhihi jiray marka la guursadana fiidiyooda soo duubaya waa daalan yihiin caddaynna waxay rabaan in lagu sameeyo qiimahooda waayo shaki baa ku jira calaamad su'aal baana kor saaran inaad fahantaan rajeynaya arrinta ugu dambaysaan rabo inaan ragga u sheego laba xaniyoodlayaasha platformkaygan ama eh, bodcastigan waxa dhegaysta waa rag innagaa meeshan ku wada hadalna arrimiheenna ma aragtay ii sheeg eh, maalin kasta jira ee innaga ina saameynayaan ka wada sheekaysana nin dhallinyaro ah haddii aad tahay oo aad rabto inaad naa guursato waxaa la helayaa dhowr iyo toban jiro diyaarsan xaafidul qur'aana dad fiican ka dhashay oo nadiifa uma baahnid naag social media oo dhan laga kasayo oo daalan oo intaasoo sano maxaa la dhihi jiray ii sheeg en, fiidiyoyadeedu ay wareegayeen baraha bulshada inaad shan boqoloo garaam oo dahaba ka bixiso okay wakti seefgaray lacagna seefgaray hana ku dhicin maxaa la dhihi jiray inaad shuubo guriga soo xaraysato mar kasta waan idinku dhahaa shuubo xaas ma noqoto naagtii niman hore wax la soo samaysay adiga gadaashaana way la samaynaysaa hortaana way la soo samaynaysay adigoo la joogana way la samayn doontaa soo xataa seef ma tihid oo naagtani xaaskaaga boqolkiiba boqol maahane niman kalaa xataa la seexan doona boqol jeer baan kuu sheegay waxaad seefgaraysaa lacag iyo time labadaba waktina isu maxaa la dhihi jiray isu reeb lacagna isu reeb tartiibtaada maalinkaad rabto inaad guursato waxaad helaysaa sagaal iyo toban jir labaatan jir eh, maaragtay siddeed iyo toban jir diyaarsan oo nadiifa jooji inaad naagahan maxaa la dhihi jiray iisheeg en, eh, waaweyn ee daalan ee suuqa muddada taagnaa ee la wada garanayo aad madaxa la gasho tan kale haddii naagtu ayba ku weydiisaba meher qaaliya waxaad weydiisaa meherka qaaliga ah maxaan ugu baahanahay inaan kaaga bixiyo lacagtaas maxaan ku heli karaa anigu nin ahaan maxaan ugu baahanay in adiga meher qaaliya kaaga bixiyo lacagtaasna anigu nin ahaan maxaan ku heli karaa meeqa naag baan ku guursan karaa maxaa dheer tahay gabdhaha kale waxba ma dheerin waa riyaalitiga wuxuu wixii lee waaye ee waxaa la isdhaafay naagtu inay guri rabto iyo maxaa la dhihi jiray inay mustaqbal rabto oo maaragtay nolol ay rabto inay bilowdo maanta weydii family kasta iyo en, cid kasta oo gabdho laga guursaday oo dad nadiifa ah oo ilaa hadda raggoodii maxaa la dhihi jiray ay qabaan waxaad weydiisaa meherka laga bixiyey meherku intuu ahaa iyo wixii la mida beenkuuma sheegayo waxaas muhiimaddu may ahayn way nool yihiin ilaa hadda meherkii wax yar buu iska ahaa oo maaragtay barakaysan diintu xataa waxay sheegaysaa meherka kii yar baa barakaysan laba xaniyoodlayaasha si fiican ii dhegaysta joojiya wax kasta oo aad baraha bulshada ku aragtaan in ay run tahay run ma aha dhammaan naagaha meherada qaaligaa laga bixinayo caddayn bay u baahan yihiin caddayn bay u baahan yihiin wax calaamatu su'aal baa kor saaran ii dhehdaa beryahan badan beryahan naaguhu waxay ku jiraan dagaalla aan la garanayn oo ah cadow iyo een, maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, iyo naagaan iska dhicinaya iyo dagaallaan ku jira waxba kama jiraan okay ii dhehdaa xataa beritoole marka meherkaa fidio waa lagaa duubo adoo dhahaya afar boqoloo garaam oo dahabaan kugu mehersaday ii dhehdaa xataa beritoole way kaa rabtaa diiniyan xataa haddii loo fiiriyo iyo diinteenna aan dib ugu laabano way kugu leedahay meherkaas boqol jeer baan arkay culimo la weydiinayo soo haddii ii dheh lagugu geliyo iyo haddii aad adoon ogeyn iskaga gasho aad meherkaa aqbashay qaaliga aba labadaba waad dhacan tahay awow inaad isbeddel samaysaana la rabaa okay haddii aad aragto inaad saaxiiba tihiin oo god ku dhacaya la hadal waxaanay waxba kama jiraan dhaniyow hal naag adduunyada kuma noola maxaad ugu baahanta inaad naag uga bixiso laba boqoloo garaam oo dahaba adoo helaya adoo helaya intaasoo naagood oo kala duwan oo nadiif ah oo diyaar u ah inaad maxaa la dhihi jiray guursato oo aad haas ka dhigato lacag yarna ay maaragtay ku aqal galaan meeqaa la helayaa meeqa you know so always wakti ha la seef garayo awow lacagna ha la seef garayo waxaan aad ku arkaysaan baraha bulshada iyo naagahan social mediaha ku jira naaga daalan waaye boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxa ay rabaanna waa attention iyo iga dhis iga dhici cadowga naagaan dagaal kula jira iyo wixii la mida waa wax micnaha aan soconaynin nin dhallinyaraa oo hore u socda haddaad rabto nin dhallinyaraa oo raba inuu horey u socdo haddaad tahayna waxaas kama bixi karaysid berri baadan ka bixi karayn maantaadan ka bixi karayn mustaqbalka dheer baadan ka bixi karayn naagta maanta ku weydiisay afar boqoloo garaam oo dahaba sidee rabtaa inay kuula noolaato dee waxay ku leedahay anigu maba cunaba cuntada guriga lagu kariye waxaan rabaa cunto hoteela teekaweyha laga soo qaado restaurantiga iyo aad ya caqligu ha shaqeeyo nolol baad bilaabaysaa haddaad from scratch ka bilaabaysaa maxaa la dhihi jiray mana fiicna waxa aad ka arkayso baraha bulshada inaad aaminto joojiya naag kasta oo maxaa la dhihi jiray soo daashay waa inayd haddii ay guursanayso oo ay ninba heshaba oo ayba nin heshaba guursada waa inay raqiis ku guursato waayo dee nin wax uu firi ku soo helay oo lacag la'aan ku soo helay baad adigu lacag ka bixinaysaa nin wax uu lacag la'aan ku soo helay baad adigu lacag ka bixinaysaa waa anigoo hadda taleefon lacag la'aan ku soo helay isla meeshii taleefonka aan lacag la'aanta uga soo qaatay baan waxaan ku soo qaadanayaa lacag baan meeshii haddana kula kula laabanaya ma shaqaynayso okay naagahan oo dhan boyfriendyay lahaayeen waxay lahaayeen saaxiibyaal een, ah, niman shukaansan jiray jacaylay ku jireen waxaasoo dhanna ma waxaad u malaysaa inaysan soo samayn galmo ma waxaad u malaysaa inaysan sawirro qaawan dirin ma waxaad u malaysaa inaysan dirin fiidiyoyaal qaawan taas micnaheedu aday ku harowsanaysaa waxay iskaga kaa dhigaysaa inay tahay tii keliya ee adduunyadan ku noolayd waxna kama jiraan isbeddel baynu u baahannahay awow caqligu ha shaqeeyo joojiya inaad noqotaan maxaa la dhihi jiray silcaabudka joojiya fadlan fadlan fadlan fadlan fadlan joojiya inaad noqotaan silcaabud waxaanay meel kasta yaallaan sannad kasta shan milyan oo gabdhood oo yaryar oo soomaaliya baaqaan gaadha oo guur diyaar u ah oo mustaqbal raba naagaha baraha bulshada ku jira ee aad arkayso ma aha kuwa la guursado waa isii isaar maxaa la dhihi jiray intaasoo boyfriend bay la soo seexatay kuma sheegayso beritoole way la sii seexan doontaa naagaha qaraabta ee maxaa la dhihi jiray ii sheeg la qabo xataa waa naago hore u soo daalanaa maaha inay qaraabka markii la guursaday bilowday waxba kama jiraan caqligiinu awow ha shaqeeyo fadhiga ha laga kaco marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba ha noqoto waxa ay naagtu ku dhahdo ama meher ha noqoto ama wax kale ha ku weydiisatee inaad su'aal iska weydiiso waay maxaan kaaga bixinayaa sabab sababtee baan kaaga bixinayaa lacagtan anoo helaya gabadh noocaasa oo adiga ka- xataa kaa fiican ama kula mida okay sida marka aad maxaa la dhihi jiray een, tagto dukaanka ama suuqa meesha koowaadaad tagto haddaad wax ka gadato waad dhacan tahay laakiin hadday og yihiin inaad suuqa soo wareegtay oo aad ka warhayso suuqa waxa ka socda waxay samaynayaan maxay tahay waxay samaynayaan way kaa qallaynayaan kuma dhacayaan lacag saa u sii badanna kaama qaadayaan caqli baa la rabaa awow inaad fakertaa la rabaa awow caqligiinni aaway ma hurdaysiin anigu waan fahmi la'ah waan idiin sheegay anugu mar kastana diyaar waxaan u ahay meeshan inay noqoto meel raggu ku sheekaystaan maxaa la dhihi jiray wakhti ay ku qaataan barnaamijyadooda iyo arrimaha la xidhiidha noloshooda maalinlaha ah ee saamaynaysa ay noqoto meel ay uga wada hadlaan isbeddel ha la sameeyo caqligu ha la shaqeeyo su'aalna isweydiiya caqligiinu ha shaqeeyee su'aal isweydiiya maxaan waxaan uga bixinayaa intaas maxaan waxaan aan hadda bixinayo ku heli karaa haddii aan meeshan meel ka baxsan aado haddii aan dukaankan ka waayay qiimahaas dukaan kalaad uga helaysaa isla qiimahaas soo qasab ma aha inaad ii dhex gasho qasab ma aha naag soo daalan oo shuuba ah inaad qiimaheeda caddayso oo aad ku dhahda afar boqoloo garaam oo dahabaan kaa bixinayaa iyo saddex boqoloo garaam oo dahaba xasuuso mar kasta adigu nin baa tahay adigu naag ma tihid mana bilaabi karaysid inaad naagaha la oydo oo maxaa la dhihi jiray gabadha waxaan ka dhisayaa cadowga war ka bax waxaas waxba kama jiraan okay naagahani kuma noola logic fiican oo maaragtay emotional bay ku nool yihiin qiiray ku jiraan qiira jabaan awow ma ka bixi karaysid iyo cadow baan iska dhicinaya iyo dagaalaan ku jira mar kasta haddii aad diyaar u tahay inaad guursato baaris samay maxaa la dhihi jiray waxaad samaysaa ay sheegeen investigation samay dabagal samay ogow qoftani meeshay ka imaatay maxay ahayd markii hore maxay qaban jirtay meeqa nin bay soo shukaansatay isii isaar miyay soo samaysay maxaa la dhihi jiray maxaa fara laga hayaa baraha bulshada dadka la tasho waad ku mahadsan tahay dhegaysiga xalqaddan inta aynu ku kulmayno xalqaddan tan xigta waa cabdisamed xalliye oo idinkaga tegaya sidaas iyo ammaano allah